wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ku qabatay shir lagu ansixinayo loogana tashanayo nidaamka wadaagga dowladda iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay waxaa shirka ka soo qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsatada maxalliga ah ururada bulshada rayidka ah iyo daneeyayaal kala duwan oo ka shaqeeya horumarinta adeegyada bulshada agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda mudane liibaan ow khaliifa oo furay shirka ayaa tilmaamay in shirkan uu sal u yahay qorshaha dowladda ee ku aadan horumarinta adeegyada asaasiga ah sida tamarta iyo biyaha sharafeenoo tahay dhammaantiin inaad maanta halkan noogu timaadaan oo ka soo qayb gashaan workshopkan aan ugu talagalnay in looga hadlo adeega ay shirkadaha biyaha si gaara ay degmada baydhabo bixiyaan iyo sidii loo horumarin lahaa waxaa jirta siyaasado wasaaraddu ay ka diyaarisay oo nidaamkan wadaagga ee dowladda iyo ganacsatada loo yaqaana public private partnership marka cidda loogu adeegahayo oo ah bulshadii ciddii adeega bixinaysa iyo dowladdii iyo qeybi kala duwanaa bulshada inay iskugu yimaadaan oo arrintaas laga munaaqashoodo waxaana la iska wadaarsado discussion aada u qoto dheerna laga yeesho runtii baa horta shirkan ahamiyadda aan ka lahayn uu ahaa aad baan ugu faraxsannahay kollay doodaa inoo bilaaban doono iyo discussionno arrimahaas aan uga hadli doono iyo prestationna la xiriir marka kolley ahamiyadda guud siduu caalimo idiin sheegay waxay tahay in arrimahaas aan kaga munaaqashoonno shirkadahan biyaha hadda ka shaqaynaya degmada baydhabo iyo guud ahaanba deegaanada koonfur galbeed waxaan ognahay muddo dheer bay kusoo shaqaynahayeen xaalado iyo duruufo dabcan adag sidii marka ay shalay ahaan jireen maanta ma aha adeega degmada biyaha ee degmada baydhabo siduu haddeer ahaa shan sano ama afar sano ka hor maanta maaha wuu ka wanaagsan yahay muhiimadda aan ka leenahay shirarka noocaana oo haatan ka qabsoomaya deegaano badan oo koonfur galbeed ka mid ah waxay tahay sidii loo horumarin lahaa biyo bulshadu inay helaan biyo ku filan oo nadiif ah tayadoodu fiican tahay baan ka leenahay in marka idinkii oo ah dadkii annaga aanu garabka ka helayna oo hay-adihii ay ka mid yihiin qaybihii kala duwanaa ee bulshada inay iyo shirkadihii adeegga bixinaya inaynu isla kaashanno tilaabo walba hore loo qaadayo oo bulshada sidii loo gaarsiin lahaa biyo nadiif oo ku filan ay noqoto waxaan wasaaradda keliya ku koobnayn idinkuna aad qayb ka noqotaan discushin walba ama miis walba oo la tegayo shirkan oo ay si wadajir ah usoo qabaqaabiyeen hay-adda adra iyo dowladda sweden ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya dowladda iyo ganacsatada si loo hirgeliyo mashaariic horumarineed oo wax ku ool ah gaar ahaan dhinacyada tamarta iyo biyaha